wasaaradda kalluumeysiga ee dhaqaalaha buluuga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxay ku qabatay shir lagu soo bandhigaya hal abuurka iyo fursadaha haweenka soomaaliyeed ee dhinaca kalluumeysiga intii uu socday shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay caqabadaha ka horgudban haweenka soomaaliyeed iyo fursadaha u bannaan haddii ay helaan taageero dhaqaale haddaba kuwan qaar ka mid a haweenkai ka kala socday dowlad goboleedyada dalka ee ka qayb galay shirkaasi waxaanay ka hadleen fikirkooda shirkan waxaa loogu magac daray hal abuurka iyo fursadaha haweenka soomaaliyeed ee dhinaca kalluumeysiga marka shir wuxuu ahaa fursad loo siinaayo gabdhaha kalluumeysiga ka shaqeynaya gabdhaha ma jileebtaan laakiin kalluumeysiga ka shaqeeyaan oo badda ma geli karaan kalluunkaas la keena sidee u farsameeyaan maxay ka sameeyaan so waxay soo bandhigeen hooshii ay qabteen iyo siday u sameeyaan waxay kaloo soo bandhigeen caqabadaha haysta iyo sida loogu caawin karo caqabado waaweynaa jira caqabada ugu weyn waxay tahay horta hooyo badba gasho waa ogtihiin waxay kasii qaadataa qolooyinkaas badda sii galay marka dhaqaalaha kan badda galay ba ka dhaqaalo badan yahay qofka ka qaatay waxaa kaloo caqabada labaad u ah inay maamada xaafadaas ay markaa ka ganacsanaysanay ganacsigeeda ay ballaarin karin sababtana waxay tahay baabuurtii jibgaraynaysa ama u geyn lahayd xaafada kale oo qaboojiyaha wata ee dalka ku yaryahay iyo qaboojiyayaashii iyo qalajiyayaashii haddee keydsan lahayd malaygay ka khasaari lahaa ayba haysan waxaan aaminsanahay haweenka soomaaliyeed meesha maanta ay taagan yihiin inay kasii sari mari doonaan haddii la taabageliyo barnaamijkan si aan waxaa la dhahaa oo nolosheena aan wax ugu bedelno nolosheena wax badan ayuu ku bedelaya barnaamijka haddii la taabageliyo dhanka kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya marwo firdowso ismaan cigaal oo ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka qayb galay shirka ayaa sheegtay in haweenka soomaaliyeed haddii ay helaan taageero ay la iman karaan halabuur wanaagsan dareen waxaa igu jira ah haweenka soomaaliyeed wax walbe oo ay u istaagaan oo ay bartaan ama ay niyaddooda geliyaan inay ka ganacsadaan ama ka shaqeeyaan inay skeelka ugu sarreeya ka gaaraan baan aaminsanahay maahmaah baa jirtay ahayd if you educate one woman you educate a nation or family not individual marka haweenka soomaaliyeed waxaa moodaa maahmaahdaas inay ka turjumayso haddii ay helaan xirfadda iyo maaragtay mechanismka ay ku shaqayn lahaayeen industry walbay ka shaqayn karaan ugu dambeyn wasiirka wasaaradda kalluumaysiga dhaqaalaha buluuga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed xasan aadan ayaa waxa uu sharxay ujeedka shirkaasi ay u qabteen waxaa ogsoontihiin ummadda soomaaliyeed waa mujtamac reeguuraa ah kuna tiirsan xoolaha nool inta badan taasoo sooyaalka nolosha soomaalida in badan u ahayd udubdhaxaad ilaa haddana u ah laakiin waxaad moodaa in aan helmaannay xoog kasta oo la geliyey dhulkeenna waxaa ka weyn baddaaynu leennahay waxaana ka badan wax badan khayraadka iyada ku jiro ee midka bannaanka yaalla si markaaynu u isticmaalno waxaa qasab noqotay hooyada oo asaas u ah nolosha dadka soomaaliyeed iyo adduunka o dhan in ay imaato garaad ahaan iyo tababar ahaan inay fahamto waxaas in laga faa'iidaysto waxaanu la jeednaa saa ogsoontihiin marka luqadaha lagu weydiinayo waxaa la yidhaha luqaddaad u dhalatay mother language iskuul looma gale waxaa ku barta hooyada haddii marka ay gabdhuhu nala qaat inuu kalluunka yahay priority oo ay geliyaan hantida ay haystaan oo sida dahabka ay u horumariyeen ay u horumariyaan kalluunka oo sida ay dharka u horumariyeen ay kalluunka u horumariyaan waxaan aaminsannahay si gaaban oo dhow inaan hadafka aan leyna ku gaarayn